gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed deeri iyobow ayaa dhagax dhigay toban wadooyin interlog ah oo laga hirgelinaya degmada waaberi ee gobolka banaadir munaasabada dhagaxdhiga ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada agaasimayaal odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed deeri iyobow ayaa ka waramaya dhagaxdhiga wadooyinkan laamigu meel kasta ma mari karo laakiin waddada interlogga xaafadihii dhexdooday mare waxay soo saaraydaa quruxdii xaafadda waxay soo saaraysaa bilicda iyo maaragtay waxay fududaynaysaa isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka guryaha ay dhex marayso iyo meelaha ay marayso guryuhu waa qaaliyoobayaan waxay noqonaysaa xaafaddu xaafad qurxoon oo mararka qaarkood loo soo dalxiis tago marka waddada interlogga aad ayay muhiim u tahay deegaanka iyo ganacsiga iyo maaragta isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha intaba muhiimay u tahay quruxda iyo nadaafadda iyo bilicdana muhiimay u tahay waxaa laynka rabaa marka inaad saas ogaatiin la tartantiin degmooyinka kale oo maantay interlogga iyo dhismaha dhismayaasha waddooyinka ku tartamaya ama ku hormaray kuwaas ayaa laynka rabaa inaad la tartantiin oo aad ka hormartiin guryahan quruxda badan oo aad arkaydin oo dabaqyada oo halkan ka dhisano haddii waddooyinka soo gelaya ama waddooyinka maraya aysan ay bacaad yihiin oo ciid yihiin oo sidaas ay u burbursan yihiin waxba macnaa ma leh waddooyinkan ayaa muhiimad weyn u leh isku socodka dadka iyo gaadiidka taasoo ay dhisi doonaan bulshada xaafadda oo garab ka helaya maamulka degmada waaberi iyo kan gobolka banaadir